faysal cali waraabe murashaxa madaxweyne ee xisbiga ucid ahna guddoomiyaha xisbigaasi wuxuu ku dhashay magaalada hargeysa sanadkii kun sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii isaga oo waxbarashadiisa aasaasiga ahna kusoo kala qaatay hargeysa iyo boorama wuxuuna markii dambe waxbarasho jaamacadeed oo dhinaca injineerinka ah u tegay dalka ruushka haddaba faysal cali waraabe ayaa v o a wax ka weydiisay taariikhdiisa anigu waxaan ku dhashay hargeysa waxaan ka dhashay family aabihi hooyaba gurya lagu soo tali jiraan ka dhashay xagga aabawaa taqaanaa la yaqaana xagga hooyana awogay faarax jir ahaa raggii s n shana bilaabay raggii talin jiray buu ahaa waxaan kusoo barbaaray guri talaadooyinka ka socdo wanaag ka socdo edabi ka socoto waxtar ka socdo raxmadi ka socotaan kasoo galay iskuulkii hoose hargeysaan ka galay kii dhexna hargeysa iyo boormaan ku kala qaybsaday boormaan ku dambeeyey sanadkii dambe secondary waxaan ka baxay lafoole antig la odhan jiray waxbarashadeedii waxaan kusoo qaatay sare russia mastrid kasoo qaatay markii dambena waxaan ka shaqayn jiray hawlaha guud dhowr position baan ka qabtay wasaaradda hawlaha guud shan iyo labaatan jir baan ku noqday director aan ku noqday regional engineering director aan ku noqday gobolada bay bacool iyo markaas ugeeda la sameeyey saddex markii dambe waxaan ku dambeeya noqday maarayaha guud land distributionka chief engineer of muqdisho city ayaa noqday markaa waan qaxay ninety one-kii baan qaxay excuse me ninety ninety-kii baan qaxay bishii november finland baan qaxay finland halkaa waxaan ka sameeyay ninety two-kii so the first somali somaliland association shaariidii u horeysay somaliland lagu rajirgalaya adduunka waxaan ka sameeyey december nineteen ninety two nineteen ninety six waxaan sameeyey somali social democratic party oo finish social democratic ilaa ah saaxiib unitka ah musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi wuxuu dhashay sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo afartankii wuxuuna ku dhashay magaalada hargeysa wuxuuna waxbarashadiisa aasaasiga ah kusoo kala qaatay hargeysa iyo boorama isaga oo waxbarasho iyo tababaro kala duwanna u tegey wadamada dibadda anugu waxaan dhashay kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii hargeysa kayn ka xigta xagga galbeedka oo arka arabsiya faroweyne udhexaysa bargaatuulooyinka badani ma jirin reermiye baa la ahaa tacliinteeda hargeysa baan ku qaatay intii hoose secondariga camuudna waan maray halkaa imka jaamacadda ah ruushkiia maraykan waan soo maray sarkaaliban marka rog soo tabartay ciidanka cirka ah markii dambana jabhadii baan soo galay jaamacadda hargeysana mar dambaan bosgraduate ka qaatay dee markaa intii dambana hargeysa iyo somaliland unbaan u badnaa qurbaha ma waan safar mooye ma degin ma qaxin ilaahay mahadii dee laandaasun baan la halgamayay dhismaheeda iyo horumarkeeda iyo mar la xoreynayaba cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani isna wuxuu dhashay sanadkii kun sagaal boqol iyo shan iyo kontonkii wuxuuna waxbarashadiisa aasaasiga ah ku dhammaystay dalka isaga oo markii dambena meelo kala duwan u tegey waxbarasho iyo shaqoba waan soo koobayaa waxaan ku dhashay magaalada hargeysa sagaal iyo labaatankii bishii afraad kun sagaal boqol shan iyo kontonkii magacaamad qur-aanka dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe iyo kuwa sare waxaa ku dhameeyey somalilan waxaan ka dhashay qoys ciidamada booliska ahaa ama ciidamada booliska ingiriisku ahaa markaa waxaan ku koray guryaha booliska intii dambena waxaan jaamacadda ka galay xamar kana shaqeeyey waxaan kaloo kasoo shaqeeyey dibadda safaaradda soomaaliyeed ee moscow kadibna waxaan dalka soo noqday kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii intaa udhexaysayna heerar kala duwan oo jaamacadeed waan galay iyo maxadyo kala duwan iyo jaamacado kala duwan sidoo kalena doorashadan waxaa murashax kasta ku wehelinaya madaxweyne ku-xigeen la sharaxan saddexda madaxweyne ku-xigeen ee ka sharaxan xisbiyada kulmiya ucid iyo wadani ayaa laba ka mid ahi waxay kasoo jeedaan gobolka awdal halka murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid uu isaguna kasoo jeedo gobolka sool ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa